asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha ramadaan mubaarak dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa in ilaahay bishan barakaysan khayrkeeda ina siiyo xidhiidhka aynu ilaahay la leenahayna uu noqdo mid qoto dheer oo aynu cibaadooyinkeenna iyo acmaasha aynu la imanaynana laynaga aqbalo rabadaan markay noqoto waxyaabaha ugu badan ay dadku ka fikiraan amaba ka hor ay sii dejistaan waxa weeyaan inay plans amaba qorsho samaystaan qorshahaasoo weliba ah qorshe cibaado way noqon kartaa sidoo kalena qofku inuu samaysto qorshe nolol maalmeedkiisa ah iyo howlihiisa kale iyo responsibilitigiisa looga baahan yahay siduu u nidaamin lahaa laakiin inta ugu badan focuska waxaynu saarnaa qorshaha uu qofku uu rabo inuu la yimaado rabadaanta dhexdeeda taasoo ah cibaadooyin iyo acmaal kala duwan oo ilaaha inoo dhoweynaya maadaamaynu nahay iminka dad social mediaha ku xidhan amaba aad runtii dad kala duwan faalow garaynaya waxaynu badanka aragnaa markay rabadaan soo dhowaato amaba bilowga rabadaan in runtii jadwallo badan iyo plans badan iyo qorshayaal badan lagu soo sheergareeyo online amaba social media marka qofkii uu arkayo intaas oo qorshe amaba plan oo kala duwan qorshayaasha badani mararka qaar qofka waxay ku keenaan in ay culays dareensiiyaan amaba inuu qofkii is idhaahdo qorshahan qaado markaa nolol maalmeedkaaga ku dabaq isaga oon runtii sii eegin amaba qorshaha uu samaysanayo aanu runtii nolol maalmeedkiisa ku salayn amaba uuna ku magaranaysa ay ku biis garayn marka qorshayaashaasi waxay u dhigan yihiin oo kale in laga hadlo inta jeer ee iminka tusaale ahaan oo kale uu qofku qur-aanka dhammayn karo akhriskiisa sidoo kale inta sheeruu qofku uu magaranaysayo amaba nambarka amaba cadadka tiro ee uu qofku la iman karo ee dikriga amaba ah inuu qofku magaranaysaayay ilaahay xuso marka jadwallo sidaasa oo aad u badan runtii ayaa online soo gala amaba social media lagu soo shaargaraya waa run oo muhiimadda loosoo dadka ay la wadaagayaan dadkaa soo gelinaya waxa weeyaan in uu dadka loo faa'iideeyo in qofka laga tuso dhinacyada qaar waxyaabaha qaar uu samayn karo amaba mararka qaar loo fududeeyo jadwalku isagu samaysan lahaa hase yeeshee waxaan ogahay in nolol maalmeedkeenna iyo awoodaheennu ay runtii aad u kala duwan yihiin marka badanka qorshayaasha online lagu soo sheergareeyo ma aha qaar qof kaste awooddiisa iyo magaranaysayay awoodihiisa lagu eegay amaba lagu beysgareeyey innagan markaa arkayna ee dadka kale ka helaynana runtii ma aha mid aynu dhinaca ka eegno markaynu qorshayaasha qaadanayno waxaa laga yaabaa balaan baad aragtay uu ku cajabiyey in aad sayfgaraysatid amaba aad screenshot ka qaadatid oo markaa aad isku daydid in aad ka dhigatid qorshahaagii rabadaanta taasi markaa dadka waxay ku keentaa oo aan hore u arkay maadaama uu jiray tababar aan sanadkii hore qabtay iyo sanadkanba iminka aan sameeyey oon ugu magacdaray rabadaan ka duwan ramadaanadii hore qorshayaasha noocaasoo kale waxay ku keenaan dadka culays waayo wuxuu arkayaa in maadaama qorshayaashani ay tahay mid dad badani ay isticmaalayaan amaba ay soo gelinayaan isaga qofku markuu qaato ee uu isku dayo inuu nolol maalmeedkiisii amaba maalinka ugu horraysa rabadaan bilaabo uu runtii dhowr cisho markuu wado uu isla keeni waayo qofkii waxaa ku adkaanaysa joogtayntii uu hadafkan amaba qorshahan uu samaystay ee uu cidda kale ka soo qaatay in uu ku saleeyo amaba uu joogteeyo nolol maalmeedkiisa dhexdiisa mar kasta oo markaa qofku qorshe uu dhigtay uu ka midha dhalin kari waayo badanka waxaa soo ifbaxa dareemo culus oo qofka dareen ahaan amaba afkaar kala duwan baa qofka maskaxdiisa ku soo dhacaysa oo liidaysa basically oo negative ah um, marka afkaartaasina badanka waxay odhanaysaa weligaaba waxaan kumaad fiicnayn amaba awooddaadu ma fiicna amaba kartidaadu ma wanaagsana waayo qof dadkan kale kugu hareeraysan amaba aad isfaalow garaynaysaan amaba aad iskugu jirtaan social media kuma adka balaankan inay noloshooda ay magaranaysayay ay geliyaan amaba ay ku dabaqaan mararka qaar waxaad arkaysaa adigoo qorshaha la daalaa dhacaya in dadka qaar ay soo sheergareeyaan in rabadaan iyadoo maybi shantii cisho uga horreysa lagu jiro already ay intaas oo hadaf oo cibaado ah ay ay ajiif gareeyeen amaba ay ka midho dhaliyeen taasina waa si kale oo qofka dareen ahaan amaba uu isagii maskaxiyan uu isku barbardhigi karo dadka kale iyo awoodihiisa marka waxaan doonayaa xalqadeennan maanta in aan dhinac idinka tuso qaabka uu qofku uu iskugu dayi karo inuu u samaysto qorshe rabadaan taasoo markaa ka caawinaysa in qorshahaasi uu noqdo mid uu ka midho dhaliyo kuna salaysan nolol maalmeedkiisa iyo awooddiisa inta aanan u gudagelin in aan idinla wadaago qaabkay tahay in aad qorshayaasha rabadaanta insha allah aad u dejisataan idinkoo ka eegaya dhinaca nolol maalmeedkiina iyo awooddiina iyo noloshaadu halkay maanta taagan tahayba waxaan rabaa in aad ogaatid waxyaabaha waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka runtii ka caawiya inuu qanaacad badan ka helo nolol maalmeedkiisa rabadaanta dhexdiisa iyo howluhuu qabanayo iyo inta acmaal ee uu la imanayo waxweeyaan qofku in uu niyeysto in camal kasta oo uu samaynayo oo waynu ognahay oon dembi ahayn oo ahayn ma garanaysaayey hadal xun amaba ficil xun ay tahay markaa qofkaasi hawsha uu qabanaya amaba dhaqanka uu la imanaya miduu naftiisa wax ugu tarayo amaba dadka kale wax ugu tarayo amaba xidhiidhkii uu ilaahay la lahaa uu ku fiicnaysiinayo inay dhammaantood wada yihiin camallo uu ilaahay kaa abaalmarinayo adiguna marka aad ula imanayso si niyada amaba si qalbigaaga oo khaalisa aad acmaasha ula timid so tusaaleahaan waxaa laga yaabaa qofku inuuna ka fikirin hawl inuu qabto amaba in uu meel nadiifiyo amaba inuu isagu jidhkiisa uu nadiifiyo inuuna u arag inay tahay camal uu ilaahay ugu dhowaanayo laakiin haddii uu qofku niyadda uu dejisto rabadaanta bilowgeeda ah isaga oo markaa u dhigaya qaab ah in camal kastoo uu la imanayo ay tahay camal uu ilaahay dartii uu u samaynayo taasi runtii qofka waxay qalbigiisa ku keentaa isbeddel amaba habfikirkiisa ayay waxay ka beddelaysaa qofku in uu ka fikiro uun acmaasha uu samaynayo ee toos amaba cibaado ah inuu keligeed u arko inay tahay waxa uu ilaahay ka abaalmarinayo amaba waxa keliyauu ilaahay awgii ula imanayo marnaba kama fikirno in aad shaqo tagto oo aad soo shaqayso amaba intaa aad jidka ku sii jirto eed waxbarashada tegayso inay tahay camal ilaahay kuu dhoweynaya marka waxaa maadaama mindsetkaasi marka horeba uu inaga maqan yahay amaba haddaynu leenahay macal aynaan badanka ku baraarugsanayn waxaan kugula talin lahaa intaad isku daydid in aad adigu naftaada intaad dhowr minid siisid amaba hal minid in runtii maskaxdaada aad gelisid camal kaste amaba cibaado kaste oo aan la imanayo dhaqan kaste amaba dabeecad kaste amaba caawimo kaste ama oo naftayda amaba dadka kale ku caawinayo rabadaanta dhexdeeda waxaan u niyeystay waxaan amaba ula niyeystay inay tahay wax aan ilaahay dartii u samaynayo marka taas qanaacada halkay ka soo gelaysaa waxa weeyaan in qofkii maanta oo dhan markuu niyadda uu samaysto amaba niyadda uu dejisto markastana uu isxasuusinayo oo uu naftiisa ku baraarujinayo in runtii uu noqdo qof noloshiisa dhanma nolol maalmeedkiisa ay tahay mid ilaahay la xidhiidha taasina waa qanaacadaynu doonayno oo waxaa keliya ee aynu doonayno inaynu rabadaan iyo rabadaan la'aanba aynu dareenno laakiin badanka fowkaska markaynu saarno keliya qur-aan akhriska iyo salaada iyo dikriga intaa maalmaha aanad si fiican uga soo bixin qofkii wuxuu dareemayaa qanaacad darro qofkii wuxuu dareemayaa inuuna ku qanacsanayn maanta cibaadadiisu siday ahayd qalad maaha qofku inuu idhaahdo okey maanta waxan baa dhacay amaba sidan bay wax u dhaceen sideen uga beddeli karaa si aan u sii joogteeyo acmaashii ay ahayd amaba aan rabay inaan la yimaado taas waxba kama qaldana waa sax laakiin qofku wuxuu ogyahay waxaynu ognahay qofka bili'aadankaa in mararka qaar ay ku soo baxayaan waxyaabo runtii awooddiisa ka baxsan marka waxyaabaha awooddaada ka baxsani maalmahay jiraan qofku waa inuu noqdo qof ku qanci kara oo u heli kara qanaacada ah acmaasha amaba dhaqamada iyo dabeecadaha iyo qaab kasta oon dadka ula dhaqmay ee oo wanaagsan amaba ficil kastoon la imid in uu ahaa mid ilaahay ii dhoweynaya marka qanaacadaadi marka waxay ka imanaysaa inaad tahay qof og ilaahay dartii ayaad ula timid wax kasta oo aad maanta samaysay howlahan kugu soo kordhay ee nolol maalmeedkaa ku soo kordhayna ee maybe khalkhal ku keenay amaba maanta gaab ku keenay cibaadooyinkii aad la iman jirtay qayb ka mida in ay tahay qayb ka mida aqdaarteenna iyo qayb ka mida yacni sida uu ilaahay inoogu talagalay maalinkeenaasi inuu noqdo wixii awooddiisa ka baxsanna uu ku qanco oo isaguo naftiisa xasuusinaya uu idhaahdo maanta haddaanan intaas samayn amaba acmaashii aan rabay inaan sameeyo aanan sidoodii uga soo wada bixin oo maybe mid aad ka tagtay malaa mid aanad dhammayn in ay tahay maalin aad awooddaada intaad karaysay aad la timid sidoo kalena aad runtii ka baratay maybe maalmaha soo socda waxyaabaha aad ka beddeli karto amaba acmaasha qaar runtii aad ma garanaysaa maalmaha qaar haddaanad la iman karayn aad qaar kale ku bedeli karto laakiin maalinkaagu uu ahaa maalin aad niyeysatay in aad wax kasta oo aad samaysay aad ilaahay dartii u samaysay ilaahayna markaa kaa abaalmarinayo haddaan u soo noqdo dhinacii ahayd qaabka ay tahay qofku inuu uga fikiro amaba uu isku dej amaba uu u dejiyo qorshaha rabadaan amaba ee cibaadooyinka ku salaysan ee uu doonayo inuu lahaado soddonkaa cisho waxa weeyaan inuu qofku uu ogaado waxa fiican inuu qofku marka ay acmaasha noqoto amaba cibaadooyinka noqoto inuu si markaa cibaadooyinka amaba qorshaha uu faalowgaraynaya ay noqdaan mid uu balaan saxa intuu u samaysto uu faalowgarayn karo amaba uu raaci karo oo uu joogtayn karo inuu acmaasha uu doonayo iyo waxyaabaha uu doonayo inuu rabadaan dhexdeeda samaysto marka hore liis uu ku qoro soo hadday jirto toddoba cibaado amaba toddoba ma garanaysaye acmaal oo kala duwan oo rabadaanta dhexdooda aad doonaysay inaad samaysid waxa fiican marka hore inaad qortid marka aad qortid badanka waxaynu mudnaa inagu markaynu qorno inaynu halkaa ay tahay inaynu kaga tagno oo qoritaanka aynu qornay ay tahay markaa waxayna tusaya inay tahay acmaashan aynu qorannay inaynu joogtayno laakiin markaad qoratid tallaabada labaad een doonaya inaad samayso waxa weeyaan in runtii aad acmaashaas aad markaad liiskaa eegtid aad naftaada weydiisid waa maxay saddex cibaado amaba saddex acmaal oo ku qoran liiskaas adiga shakhsiyan kuu fudud marka badanka waxaa muhiima inuu qofku fahamo markaan leeyahay acmaasha kuu fudud waa maxay waxa weeyaan inuu qofku garan karo maxaad ku fiican tahay acmaasha qaar qof kastaba waxbuu ku fiican yahay haddaad macalmaanta isleeday waxba kuma fiicni waxaa laga yaabaa un weli waanad ogaan laakiin acmaasha qaar ayaa kuu fudud marka la barbardhigo dadka kale sababtaan u leeyay dadka kale waxa weeyaan barbardhigu runtii maaha mar kaste wax qaldan barbardhigu waxa weeyaan qaab uu qofku uu ku garan karo sometimes awoodihiisu waxay yihiin waayo qofna kuma fiicna qof kasta oo nool wax isku wadamida kuma wada fiicnin waxaa laga yaabaa inaad tahay qof ilmo yar markuu ahaa qur-aanka lasoo baray oo markuu yaraa runtii akhriska qur-aanka iyo tajwiidka iyo runtii ma garanaysayey akhrinta carabiga laftiisu ay u fiican tahay oo ay u fududdahay sidoo kale waxaad dhici kartaa inaad tahay qof markuu yaraa runtii aan qur-aanka lasoo barin amaba ledsay iskuol dhigan jiray laakiin aan madarasad qur-aan gelin oo markaa tajwiidka iyo qur-aanka akhriskiisu ku yar adag yahay labadaba waa isku mid labada qofba marka la yaryar yahay ma aha waxaynu dooranay laakiin circumstanceska iyo experiencekayn soo marnay ayaa qofba wuxuu siiyey awood gooniya amaba awooddiisa level buu ku xadiday haddaad tahay qof markuu yaraantii qur-aanka lasoo baray akhriskiisu uu u fudud yahay akhrin kara beej kasta oo amaba safxad kastoo qur-aanka ka mid ah isaga oo aan ka baqayn inuu qaldo amaba ereyada qaar kelmadaha qaar si qaldan uu u akhriyo taas micnaheedu waxa weeyaan ama waxay ku tusi kartaa in qur-aanka akhriskiisu runtii aanu adkayn kugu adkayn laakiin qofkan kale marka la barbardhigo qur-aanka akhriskiisu inuu ku adag yahay micnaheedu waxa weeyaan in maybe inta adiga kugu qaadanaysa inaad shan beij akhrido amaba hal beij akhrido isaga in ka badan inay ku qaadato qofka kale marka qofku markuu isweydiinayo waa maxay acmaasha amaba cibaadooyinka ii fudud waxaan rabaa inaad qaab saasoo kalaa uga fikirtid marka labadaa qof hadday isbarbardhigno waa maxay qorshaha ay samaysan karaan dhinaca cibaadada dhinaca qur-aanka qofkan already qur-aanku u fudud yahay waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo maalin kasta waxaan rabaa in hal jus oo qur-aana amaba laba jus oo qur-aana aan akhriyo taasina markaa ay ku qaadato maybe ilaa ladsay ilaa afar soddon minid meelahaas afartan minid dhowr iyo afartan minid qofkan kale laakiin waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo maadaamuun ogahay xaalkayga dhinaca halkan ka taaganahay akhriska qur-aanka iyo awooddaydu intay la-eg tahay maalinkii waxaan doonayaa in aan isku dayo inaan xisbi akhriyo qofkaas waxaa laga yaabaa tobankaa biij runtii waxay ula dhigmaan amaba toddobadaa biij amaba shantaa biij uu akhrinaya awood ahaan waxay ula dhigmaan qofka kale ee labada jus akhrinaya amaba halka jus akhrinaya laakiin ma aha inuu qof in fiican akhriyay qofna aanu in fiican akhriyin waxay ka dhigan tahayn in awoodaheennu ay kala duwan yihiin qofkuna tahay inuu garto kolba awooddiisu halkay gaadhsiisan tahay mebi rabadaan kadib ayuu qofku waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo hadaf baan dhiganayaa iga caawin kara in qur-aanka akhriskaysu ay ii fududaado amaba aan barto qur-aanka sida saxda ee loo akhriyo tajwiidka marka waa guul ka baxsan laakiin maadaama badanka rabadaan markay tahay akhriska qur-aanka ay badan tahay wax- amaba ay tahay waxyaabaha ugu badan ee laynagu dhiirigeliyo waxa weeyaan inuu qof kastaba fahmo inteeba ah awoodayda oon joogtayn karaa joogtaynta ayaa ka muhiimsan inaad wax badan amaba acmaal badan isku qaadid sababtaan u yidhi saddex acmaal amaba saddex cibaado doorana waxa weeyaan si qofku nolol maalmeedkiisa uu u heli karo saddex cibaado oo uu joogtayn karo marka saddexdaa cibaado markaad dooranayso liiskaa dhexdiisa waad ka doo- dhex dooran kartaa ama waxaa dhici karta inana liiskaasi uu yahay liis aad ku qortay acmaal amaba cibaadooyin aanad hore u samayn jirin laakiin adigu istil naftaada weydii waa maxay cibaadooyinka ii fudud waxaa dhici kartaa inaad tahay qof eem, salaada u fududdahay weliba sunnayaasha u fudud yihiin so waxaa dhici karta marka inuu qof kalaa jira oo kula mida oo aan hore sunnayaasha u tukan jirin qofka hore aan sunnayaasha u tukan jirin hadduu doonayo bishan rabadaan inuu ka faa'iidaysto inuu sunnayaasha ka dhigo qayb ka mida nolol maalmeedkiisa oo salaadihiisa raacsan wuxuu samayn karaa inuu isku dayo inuu ku bilaabo wiiga ugu horeeya rabadaan inuu isku dayo in uu laba salaadood amaba saddex salaadood weliba laba salaadood baan odhan lahaa in uu sunnayaasha raaciyo weliba labada salaadood waxaa dhici karta inuu ka dhigo tusaale ahaan oo kale salaada maqrib iyo salaada cishaaye qofkaas markaas waxaa laga yaabaa first weega uga horeeya rabadaan inuu labadaa sunna uu joogteeyo labadaa sunna by the day amaba sideedaad maalinka sideedaad amaba sagaalaad maskaxdiisu already way register garaysay waxaa laga yaabaa weli inay jirto mararka qaar uu ka caajisi karo laakiin qayb ka mida ayay noqotay salaadihiisaas halka qofkii kale waxaa laga yaabaa sunnayaasha salaaduhu in already uu in badan uu ku dhex jiray oo uu practice garayn jiray marka ayna dhib ku ahayn oy tahay uun in uu sii joogteeyo marka awoodaheennu way kala duwan yihiin adigu waxaad eegtaa nolol maalmeedkaaga saddexda acmaal eed joogtayn karto maybe waxaa dhici karta camalka labaad inuu noqon karo ah, dhinaca dikriga waxaa dhici karta inaad tidhaahdid maalinka maalin kasta waxaan doonayaa in aan tusaale ahaan boqol jeer aan nebiga ku saliyo saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in boqol jeer lagu saliyo ma aha wax runtii time badan qaadanaya laakiin haddaad ku cusub tahay waa inaad fahanto in maalmaha hore aad ka dhigan kartid konton konton jeer amaba dhowr iyo soddon jeer inaad nebiga ku salidid calayhi salaatu wasalaam markaana aad joogtiisid toddoba cisho hadhowna aad sii kordhisid qodobka ugu muhiimsan een doonayo maanta in aad am, xalqadeenan insha allah aad ka qaadatid amaba aad ka fahantid waxa weeyaan in plaankaad dhigatay amaba qorshahaad dhigatay bisha ramadaan ayna ahayn amaba ayna noqon karin balaankaas aad maalinkaa koobaad dhigatayun oyna ahayn soddonka cisho inaad balaankaasun faalow garaysid waxaad ogaataa in wiig kasta aad balaankaaga wax ka bedeli kartid waayo adiga isbaranaya rabadaanta ilaahay wuxuu inoogu soo dejiyey waxa weeyaan inaynu cibaadooyinka la nimaadno waa si uu inoo baro cibaadooyinka iyo xidhiirka aynu isaga la leenahay markaynu ka nimaadno si uu inoo baro sidaynu nafteenna u tarbiyadayn lahayn consistensiga iyo joogtaynta aynu la dhibannahay ee culayska badani naga haysto waa bisha ay tahay qofku inuu fahmo qaabka uu u practice garayn lahaa qaabka uu iskugu dayi lahaa inuu u fahmo Ma- markanaan ku leeyahay balanskaaga waad bedeli kartaa waxa weeyaan haddaad ogaatid waxyaabaha qaar aanad markii hore naftaada ka ogeyn oo waxaa laga yaabaa maalinkii hore waxaad dhici kartaa in aad isku qaaday in aad saddex juz oo qur'aan akhridid adoo waxaa laga yaabaa koob iyo tobanka bilood ee kale sanadka aan runtii hal juz oo qur'aan aan akhriyi jirin tan ma aha in ay tahay inaan ku niyad jabiyo oon idhaahdo ma samayn kartid laakiin waxaad ogaataa ilaahay wuxuu ka ka jecel yahay acmaasha badan quantitiga badan amaba cadadka badan leh camal yar oo aad joogtayso ilaahayna wuu inoo sheegay rasuulkeennuna wuu inoo sheegay marka maadaamaynu weliba iminka ku noolnahay zaman amaba wakti badnida amaba waxa badanee la haysto ay mar kasta tahay waxaa la- waxa tusaya qofkaasi inuu yahay qof guul gaadhay mar kasta waxaynu daba oranaa tirada amaba cadadka amaba inta wax aynu samaynay oo maanta haddii qofkaasi uu laba cibaado la yimaado waxaa laga yaabaa inuu niyad jabo oo uu rabo inuu toban cibaado uu la yimaado iyadoon qaldanayn tobankaa cibaado inaad la timaado ilaahay haddana wuxuu ka jecel yahay oy tahay mar kasta inay nafaheenna xasuusino anigaygaa kula hadlayaana aan nafteyda xasuusiyo mar kaste in acmaasha labada camal amaba saddexda acmaal ee aad dooratay ee aad doonayso inaad joogtaysid inay kaaga fiican tahay in aad toddoba acmaal maalin kaste laba amaba saddex amaba afar aad ka soo baxdid aanad marka dambana maalinka dhammaadkiisana aanad ku qanacsanaan marka saddexda cibaado waxaynu nidhi waxaynu samayn karnaa inaynu nidhaahno maxaa ii fudud sidoo kalena xaddi intee leeg ayaan samayn karaa oo awooddaadii aad weydiisid naftaada awooddaada iyo intaad samayn karta aad qiyaastid si hadhow amaba aad wakhti isa siisid si aad hadhow uga sii kordhin kartid ta kaley tahayna aad isweydiisid halka aad maalinkaaga ka gelinayso qodob kaloon jeclaan lahaa inaan idinku dhiirigeliyo amaba aan idin xasuusiyo wax weeyaan mar kastoo ramadaanta dhexdeeda aad acmaal samaynaysiin amaba cibaadooyin cusub samaynaysiin waxaad ku xidhaa cibaado aad already hore aad u samayn jirtay haddii iminkoo kale suxuurta markaynu cunayno ay tahay dhaqan inagu cusub amaba xili oro hore oo aynaan magaranaysayey aynaan hore u kici jirin amaba dhowrkii biloodee u dambeeyey aynaan samayn latay koobiyo tobankii biloodee hore mar kasta ood isku dayisid haddaad isku daydo in cibaadooyinka qaar aad wakhtiyo gooniya aad u samayso maskaxdii hore uma fahansana amaba hore uma rejistar garaynayso so imkoo kale salaada kadib oo kale dikri waad raacin kartaa waayo salaadaha kadib badanka inaad dikri raaciso already waxaad ku jirtaa maxaa la yidhaahdaye wakhti aad tukashada aad tukatay waa mentally amaba emotionally waxa tahay qof camal kala dhex gelin kara oo la xidhiira cibaadadaas so maybe haddaad rabtid boqol jeer inaad maalin kaste aad nabiga calayhi salaatu wasalaam aad ku salidid maybe salaadaha dabadooda ayaad isku dayi kartaa inaad raaciso sidaasi lamida sidaasi lamida mararka aad doonayso haddaad doonayso inaad qur-aan akhrido waa okay inaad wakhtiyada qaar aad firaaqo leeday akhrido laakiin sidoo kalena waxaad samayn kartaa inaad kala googoysid intii qur-aanee doonaysa inaad akhridid markaa salaadaha kadib aad akhridid taasi markaa waa stab yar oo fudud oo aliist maskaxdaada u furaysa in amaba ka saaraysa culays badanaynu waajahno markaynu waxyaabaha qaar cusub aynu nolosheenna kusoo kordhinayno qodob kale oo muhiima oo ka baxsan saddexda cibaado ee sida maalinlaha loola imanayo waxa weeyaan qofku inuu yeesho laba cibaado oo kale oy tahay wiig kasta inuu la yimaado laba jeer sababtan saa u leeya waxa weeyaan in cibaadooyinka aad sida maalinlaha u joogtaynayso maadaamay saddexda cibaado ku kooban yihiin waxaan rabnaa in aynu markaa cibaadooyinkeennu ayna noqonun waxaynu maalin kasta nafaheena ka rajaynayno inay noqoto in wiigga dhexdiisa aad haysatid laba cibaado oo aad rabtid in wiigga dhexdiisa adiga oo nolol maalmeedkaaga eegaya maalmaha firaaqada leedahay aad time siin kartid so tusaale ahaan oo kale haddaad tafsiirka jeceshahay amaba aad doonayso in aad bishan rabadaan aad intaas oo jus amaba aad dhegaysatid intaasoo tafsiira waxaad samayn kartaa maadaamaad is leedahay maybe nolol maalmeedkaaga kuma dhex dari kartid in maybe salaase kaste iyo sabti kaste aad siisid soddon minid oo tafsiirka qur-aanka aad ku dhegaysan karteed intaasoo kale waxaad raacin kartaa in tusaale ahaan oo kale aad odhan kartid okay maybe taxajudka rabadaanka tobanka ugu dambeeyun baynu u kacnaa laakiin waxaan samayn karnaa in aad isku daydid inaad tiraahdid wiigii laba jeer baan rabaa inaan taxajudka amaba qiyaamuleylka salaada loo yaqaano inaan tukado iminka markaad saa uga fikirto waxaad tahay qof saddex wiiga dhan amaba maalin kaste haysta saddex cibaado oo uu rabo inuu sameeyo kuna dadaalo xaddiga uu doortay inay tahay xaddi fiican oo awooddiisa ah ogna markaa in uu hadhow xaddiga cibaadada uu samaynayo uu wiigga ku xiga uu ka kordhin karo sidoo kalena waxaa tahay qof og in maalinkaaga dhan acmaashaada kaste oo aad samaynayso aad ilaahay dartii aad tahay qof ula imanaya ilaahayna kaa abaal marinayo oo mindsetka iyo hafikirkaagana waxbaad ka bedeshay sidoo kale ta raacsanna waxa weeyaan inaad tahay qof garanaya ama leh plan wiikli ah qorshe wiig si isbuuca aad rabtid inaad uga soo baxdid oo haysta laba cibaado amaba saddex cibaado oo uu wiigga dhan maalmo kala duwan uu gelin karo markaana kaa dhigaysa qof runtii qorshihiisa rabadaan uu u nidaamsan yahay so waxaan rabnaa qorshahaaga rabadaan inuuna noqon mid culays kugu keena inuu noqdo mid fudayd kuu horseeda xidhiirka aad ilaahay la leedahay iyo xidhiirkaad awoodo adigu naftaada la leedahay ee dhinaca joogtayntana runtii isbeddel fiican aad ku aragtid maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum